جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax isniinna taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon u warka subaxnimo askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa nolosha lagu qabtay kadib howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybo ka mid a wilaayada shabeellada hoose dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askar taa'ibeenna oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iska horimaad u dhexeeyay maleeshiyaad murtadiin ah oo ka kala amar qaata kooxda ridada iyo midka maamul goboleedka shaadala dirirka ee koonfur galbeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho mid ka mid a waalidiinta dhallinyaradii ay kooxda ridada tobabarka ciidanka u geysay dalka eliteria ayaa sheegay in wiilkooda nolol iyo geeri lagu laayahay gurmad isugu jira lacag qaybin iyo adeegyo caafimaad ayaa loo sameeyey bulshada fatahaaduhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran askar ka tirsan murtadiinta ayaa nolosha lagu qabtay kadib howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybo ka mid a wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba wararka naga soo gaaraya wilaayada shabeellada hoose deegaano dhaca ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu weerar dhabagal ah u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasoo ku socdaalayay agagaarka deegaanka sabiid oo ah deegaan hoostaga degmada afgooye ee wilaayadaasi mujaahidiintu waxay howlgalkaasi ku qabteen afar askari oo murtadiin ah kuwaas oo xilligan gacanta ugu jira iyaga iyo hubkii ay siteen sidoo kale mujaahidiintu waxaay habeenkii xalay ahaa dagaallo culus oo sufmareen ah ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee garoonka diyaaradaha degmada baraawe iyo deegaanada buur colow iyo laanta buuro waxaana deegaanadaasi ka dhacay dagaallo culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka kale qarax ka dhacay ee deegaanka tabeelaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin oo halkaasi ku sugnaa inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka laba askari oo kale lagu dhaawacay kuwaasoo dhaawacyadooda ay halis yihiin ciidamada mujaahidiinta ayaa sii kordhiyey weerarada ay la beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta ee sida wadajirka ee duulaanka ugu soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abuushayba kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay xaaris cabdulqaadir waa qaybta saddexaad muuqaalo kataa'ib al akhbaariya kusoo gudbinaysa toobadkaanka askar ka soo goostay safka maleeshiyaadka maamulka ridadaha jubbaland gaar ahaan kuwa ku sugan degmada baardheere ee wilaayada gedo taa'ibiinta kasoo muuqanaysa filimkan ayaa tiro ahaan gaaraya ilaa lix toobadkanyaal ah oo ay u suura gashay in lagu soo dhoweeyo wilaayaadka islaamiga magacii waa maxamed cabdi yuusuf ka yimid degmada baardheere haatanna la joogo walaayada islaamka waxaana la ii soo dhoweeyey si aada u qurux badan oo nabadgelyo ay ku jirto naxariis ay ku jirto walaaltinimo ay ku jirto anigoo ay magacayga maxamuud cabdisalaad ku dhashay degmada jamaame waxaan ka imid degmada baardheere waxaan u soo gala walaalaha mujaahidiinta si sharaf leh oo karaamo leh oo bilcaada sidii loo soo dhabeeyey leh ay horta ii soo dhabeeyey magacayga waa liibaan maxamed cali cadaan waxaan ka imaada magaalada muqdisho waxaana tagay degmada baardheere waxaan u tagnay tobabar ay ka furanayaan qoolooyinkan ridada oo markii baardheere aad tagnay waxaa lagu soo dhaweeyey xero ku taalo a d c kabacdi xeradii markii aa muddo joognay soddon iyo toddoba maalay ku dhowaad salaad la-aanta iyo fiqsigii allakafogaashada taallo waxaa go-aansan inaan usoo hajirno walaayada jubbooyinka waxaan lagu soo dhaweeyey si wanaagsan oo gacmo furan oo farxad lehna lagu soo dhaweeyo islaamnimo leh magacayga waa bashir maxamed axmed oo ka yimid baar dheere xerada a d c walaayada si fiican inoo soo dhaweysay si nidaamsan ixtiraam diin iyo wanaag sharaf iyo karaamo intaba ku jirto maxamed cabdi xuseen oo haddeer ku sugan degmada jilib kana soo tegay degmada baar dheere walaayaduna aad iyo aad bay igu soo dhaweeyeen degmada jilib waana ku mahadsan yihiin magacaygu yuusuf cismaan cabdiraxmaan marka hore waxaa ka soo goostay oo iska soo dhiibay dowladda ridada khaasatan waxaa ka soo baxay xero ku taalo degmada baardheere haddana waxaa joogaa walaayada islaamka gudaheeda si gacmo furan oo maarata wax dhibaato aan lahayn oo jiidjiid iyo xerag iyo maaragta caburin aysan jirin ayaa lagu soo dhaweeyey sidoo kale askartan taa'ibiinta oo ka sheekeeyey xaaladihii ay soo mareen intii ay ku jireen safka cadowga waxyaabaha ku dhiirigeliyay in ay isaga soo baxaan murtadiinta ayaa sidoo kale kadib soo dhaweyntii loo sameeyey waxa ay baaqiya toobadkana u direen maliishaadka ay kaga soo tageen degmada baardheere wallaahi baaq waxaa ugu dirayaa wax ka wanaagsan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo tiirka ilaahay in la qabsado wax ka wanaagsan ma leh inay ka soo tagaan meeshaas ay imaadaan walaayooyinka islaamiga ugu baaqa nin iimaankiisa tegey maba la soo celi karaba kii iimaankiisa dhab yahay sida anaka camal hadda oo tawfiiqda ilaahay na haleeshiiyey sidoo ilaahay anaka noo haleeshiiyey horta allah uu haleeshiiyey inay ka soo baxaan ajcalaalaha ee gacanta mujaahidiinta ay isku soo dhiibaan meel waxba lama dirsanayo mujaahidiinta niima baahno wax kitaabka difaaca waa buuxaan laakiin idinka lafihiina saan leh ku dhimana ha waxaa u diri lahaa in waddadii aan marnay ay soo maraan ay toobada soo raadiyaan meel laysku soo jiro lama yaqaan naftan
filimkan ayaa qayb ka ah silsilad ay kataab al ikhbaariya kusoo gudbinayso toobadkeenka askar ka soo goostay maamulka ridadaha jubbaland kaasoo fadhigiisu yahay magaalada kismaayo mahadsanid xaaris isku horimaad u dhexeeyey maleeshiyaad murtadiin ah oo ka kala amar qaata kooxda ridada soomaaliya iyo midka maamul goboleedka ishaadaladirirka ah ee koonfur galbeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat iska horimaadkan oo u wada dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan ridada balse kala amar qaata kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashaadala dherarka ee isku magacaabay koonfur galbeed ayaa ka dhacay deegaanka jasiira duleedka magaalada muqdisho iyadoona murtadiinta iska horimaadkaas ay iskaga dileen laba murtad mid kalena ay iskaga dhaawaceen gudoomiyaha maamul goboleedka gaalaraac ee koonfur galbeed ee ugu magacaaban gobolka shabeellada hoose oo warbaahinta la hadlay ayaa ku eedeeyey kooxda ridada inay weerar kusoo qaaday maleeshiyoodkooda ku sugnaa deegaanka jasiira kana dileen sargaal hal askarin ay ka dhaawaceen maanta dhacdo foolxun fool aad iyo aad u foolxun ayaa waxay ka dhacday deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose taasoo lagu beegsaday ciidamada minishibiyada dowladda koonfur galbeed oo halkaasi ka shaqaynayay ciidamadaasi waxa ay ka shaqaynayeen kastamka dowladda koonfur galbeed ay ku leedahay deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose waa ciidamo minishibiya aan u soo xulnay in ay ka shaqeeyaan qaadista canshuuraadka ayay ahaayeen balse saakito ayaa waxaa weerar gardaraa oo aan geed loogu soo gambanin waxaa ciidamadii minishibiyada ahaa ee canshuuraha qaadayay waxaa soo weerareen booliska gobolka banaadir khaasatan ciidamada haramcad shalayto ayaa kulan waxaan la yeelanay taliyaha booliska gobolka banaadir oo aan kala hadalnay arrimo gardaraa oo beryahan oo dhanba ay ciidamada gobolka banaadir booliskiisa ay ku wadeen gobolka shabeellada hoose ee dowladda koonfur galbeed markaan la hadalnay oo aan ku niri kastamkaasi waa kastam dowladda koonfur galbeed ay meesha ku og tahay wuxuu yidhi gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada hoose intaba anaa maamula waana qaadayaa kastamkaasina meeshaasi ma uu sii oolayo si kastay ahaataba waxaa maanta duhurkii kadib aan nala soo gaarsiiya dhiiladaani dhacday oo ah in ciidamadii inta weerar lagu qaaday dharaar cad ayadoo loo wada jeedo in lasoo dul istaagay ay xabad lagu bilaabay midna la dhaawacay midna lagu dilay sarkaalkaasi naga dhintayna waa sarkaal ka tirsan dowladda koonfur galbeed minishiibiyadeeda khaasatan gobolka shabeellada hoose khaasatan jasiira ciidamada ka shaqeynaya ayuu ka mid ahaa deegaanka jasiira duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa muddo ka taagnaa muran u dhexeeya kooxda ridada iyo maamul goboleedka ashaadala derarka ee koonfur galbeed murankaas oo ugu dambeyntii sababay iska horimaad dhex maray maleeshiyaadkaasi oo sargaal iyo askari iskaga dileen tiro kalena iskaga dhaawaceen mahadsanid casaam mid ka mid a waalidiinta dhallinyaradii ay kooxda ridada soomaaliya tababarka ciidanka u geysay dalka eritareya ayaa sheegay in wiilkooda nolol iyo geeri intaba lagu laayahay faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed rabbaani
qoysaskii dhalay dhallinyaradii lagu daadgureeyay dalka eritereya ayaa ka calancalaya dhibaatooyin xoogan oo caruurtooda ku haysata xeryaha wadankaasi eritereya mid ka mid a waalidiinta caruurtooda ee kooxda ridada soomaaliya u qaaday dalka eritereya ayaa ka sheekaysay dhibaatada xanuunka leh ee laga soo wariyey wiilkeeda iyo waxa ay kala kulantay kooxda ridada gaar ahaan madaxa kooxdaas murtadiinta xasan gargurte hooyadan ayaa sheegtay in wiilkeeda lagu magacaabo ayuub xuseen hadda aan wax war ah laga haynin meel uu ku dambeeyo iyadoo weliba intaasii raacisay in laga qaatay lacago madax furasho ah oo gaaraysa ilaa iyo afar kun oo doolar wiilkay waxaa la dhahaa ayub xuseen marsal wiilkayga lama keenin aa maalin maalmaha ka mid ah aa laisoo wacay marka laisoo wacay waxaa laigu dhahay ilmo badan aa xilligaas aa soo goosan jireen ilmihii markay soo goosteen aa arkay ani xataa qaar ka mid a ilmaha waa arkay bes markaan arkay lambaraa laiga soo wacay oo lambar etoobiya oo soomaali ahayn lambarkii marka laiga soo wacaa laigu dhahaa lambarkan wiilkaaga annagaa heeno lacag madax furashaa ka rabnaa waxaan dhahay wiilkay ila hadashiiya wiilkii waa la ii diiday in la hadash tirii dhe saddex beri aa haysataa lagu dhahay haddaa saddexdaas beri aa lacagtaas aa ku keeni weysa wiilkaaga waa dilaynaa bes marka dambe marka sidii laigu dhahay meelaa istaagaa waayey waan qayliyey waan ooyey meel walbaa tagay lacagtii ayaday saddex kun iyo todoba boqolay ahayd lacagta afar kun ku dhawaaday ahayd lacagtii marka waxaa raadiyey dadaa raadiyey lacagta wax deenaan ku helay waxna waa la ii soo aruuriyey lacagta maalintaan dhiibaayay aan lacagtaas lambarkaas aa ku shubaaya waa faraxsanaa laakiin daqiiqada kabacdi ah mugdiyaan gala lacagta markaa aan diray lambarka dhan waa laiga dansaday bes lambarka marka laiga dansaday lacagtina ay iga maqan tahay wiilna aanay haynin kabacdi anoo sas u murugaysano ooynaayo oo ii sheegada wax aan qabtay waxaan sameeyey aan la'sanahay aan markii dambo annagoo bannaan baxeen noo wacay madaxweynaha waa la kulannay waa arkeen ballanqaadu ii sameeyey wuxuu dhahay wiilkaaga nolol iyo geeri anaa iga taqaanaa wix hadda ka bilaawd anaa kuu soo sheegaayo si shaqsiyo ii dhahay lambaroo iga qortay lambarkiaa laiga qoray lambarkii markii laiga qoray ani magaceygii iyo lambarkeyga iyo wiilkeyga magaciisa saddexaan iyo lambarkiisa lambarkiisa meeshuuba ku qornaa oo horeyba u haayeenba lambarkeygaa laiga qoray ana lambaraa la isiiyey lambarkan waxaa laidhaha marka maama miyaa lambarkan nagala soo xiriir adi laba bilood camal markay kasoo wareegatay lambarkii waa wacaa laygama qabanayo fariinaa u diraa laiigama soo jawaabayo ciidamadii kumanaanka soomaalida ahaa ee la geeyey dalka eritereya si halkaas loogu soo tababaro ayaa qaar badan oo ka mida maleeshiyaadkaas lagu soo celiyey wadanka iyadoo loo adeegsaday dagaalada laguna dayacay furmaha hore ee dagaalka kuwana kooxda ridada waxay u weysay cunto iyo dhar ay siiso sida kuwii ugu dambeeyey ee uu xasan garguurta kala diray iyo kuwa kale ku maqan dalka eritereya oo dowladdaas ay u haysato madax furasho siyaasadeed marka laysku soo uruuriyo waalidiinta dhashay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku dhibaataysan dalka eritereya ayaa dhowr jeer ka hor bannaanbaxay madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya mana jirto cid dhagaysanaysa cabashadooda ku aadan sidii ay u heli lahaayeen ubadkooda kaga maqan waddankaasi eritereya
mahadsanid rabbaani ugu dambeyntiina gurmad isugu jira lacag qaybin iyo adeegyo caafimaad ayaa la gaarsiiyey bulshada fatahaaduhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sida warbixintan oo ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed gurmadkan oo isugu jiray baaritaano caafimaad iyo deeq lacageed islamarkaana ay iska kaashadeen isbitaalka guud ee degmada jilib iyo jamciyadda al-ixsaan ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqolaal qoys oo ku barakacay fatahaada webiga ah ee deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame in ka badan saddex boqol oo qoys oo biyaha webiga iyo daadadka roobka ku barakacay ayaa ka faa'iidaystay gurmadkan oo isugu jiray deeq lacageed iyo baaritaano caafimaad iyadoona la siiyey daawooyin dadkii ka faa'iidaystay gurmadkan oo qaarkood la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa ka warbixiyey gurmadka lasoo gaarsiiyey iyo sida ay uga faa'iidaysteen iyagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hal gacan kula dagaalamayso cadowga allaah gacanta kalena ugu gurmanayso walaalahooda muslimiinta ah waa hagaag dhegaystayaal halkan waa deegaanka lagu magacaabo koonyi guduud ee duleedka dhanka waqooyi ee magaalada jamaame waxaa ku sugan boqolaal dadweyne muslimiin ah kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadooda kadib markii saameyn ay ku yeesheen biyaha fatahaadaha iyo daadadka ku soo rogmaday qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka maanta halkan waxaa ka soconaya gurmad laba nooc isugu jira ee nooca koowaad oo ah gurmad dhanka caafimaadka ah baaritaano iyo dawaqaybin loo sameynayo dadka muslimiinta ah sidoo kale gurmad kale oo dhanka maaliyadda ayaa jira oo hay-adda jamciyadda ixsaan al khayriya dadka muslimiinta ah ay lacaga siinayso ee qoysaska muslimiinta ah ee deegaanadooda ka soo barakacay insha allahu tacaala qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ee gurmadka loo sameynayo ayaan insha allah wareysiyo kala duwan la yeela doonaa hadduu rabbi ogolaado maryam maxamuud maxamed daawaa laysii cunug yaraa xanuunsanaya abate daawaa laysii oo korinyo u roon marka intee ka timid adiga naftaaquur biyaan soo weerar inaa kasoo cararna alxamdulilah cunug xanuunsanaya daawaa laysii maantana alxamdulilah waxaas rajeynananasi daawo qalijiya lasiiye cunuga oo korka oo ka bukan abate magacey muumin axmed ciise liira waxaan joognaa kuwin gaduude waxaan soo qaatay daawooyin oo bulkiiti iyontee kanoo isagane goryaanloo aa laga soo helay adeer salaamu calaykum calaykum salaam maxamed mukhtaar kuwin gaduud la dhaho duur allaan joogaa biyaan isoo qaxiyeen haye marka anii carruurtay duurkaana ku jirnaa hoode waxaan la siiyey afartan dollar farxadaan dareensanaa farxad kheyr alla siiyo kheyr alla siiyo walaalhey magacayga maxamed cabdi cali maxaad waxaan ku suganahay kuwi gaduud naftaaquur biyo lacag ay soo gaartay afartan doolar waxaan ku fikirayay sidaan ku heli lahaa oo tan iyo markii ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga gurmadka fatahaadaha oo si toos ah uga howlgalayay wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa gurmadyo kala duwan oo isugu jira raashin qaybin daadgureynta qoysaska ay biyuhu hareereeyeen qaybinta marakaneecooyin daawo qaybin iyo dib udejinta barakacyaasha loo sameeyey kumanaan qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka dalka mahadsanid cabdiqani warkii oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu